alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywmi اddiin qaala alimaamu albukhariyu raximah اllah baabun man intadara qofka suga aliqaamata iqaamada bimacnaa gurigiisa ku suga oo ilaa la aqiimayo gurigiisa iska jooga qala xadaثna abulyamaan qala akhbarana shucayb can الzuhri qaala akhbaranii curwa bnu zubayr ana caaisha qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa sakata markuu aamuso almuadinu ka u eedaamaya ama u dhawaaqaya biluulaa aadaanka hore ee min salaati alfajr ee salaada subax qaama waa kici jiray rasuulku oo farakaca waa rukuuci jiray rakcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudud qabla salaati alfajri salaada subax ka hor bacda an yastabiina intuu caddaado kadib alfajru waagu uma dabeetana idajaca waa jiibsan jiray calaa shiqihi layman dhinaca midig ayuu ku jiibsan jiray xataa yaatiyahu ilaa u yimaado almuadinu muadinkii liliqaamati iqaamada ogeysiinteeda uu ugu yimaado marka xadiidku nacam waxa uu ka waramayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka salaada subax loo eedaamo inuu tukan jiray rakcatayn oo khafiifatayna yacni aan dheerayn oo caaisha radia allahu canha waa tii lahayd sida uu rasuulku labadaa ragcood u khafiifin jiray markii ay ka warramay jirtay laa adri hal qara'a fiihima alfaatixata am laa garan maayo faatixada miyuu akhriyey mise muu akhrin walaa shaka inuu rasuulku faatixada akhriyey bal qur-aan dheeraad ka ah oo suuratu alkaafiruun iyo suurat likhlaas inuu akhriyi jiray waa ku soo aroortay axaadiida saxiixa laakiin waa mubaalaga fii takhfiifihimaa xeeldheeraan ay ku xeel dheeraanayso sawiritaanka ay noo sawirayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida u khafiifin jiray aluulaana halkan waxaa looga jeedaa yanaa aadaankaa looga jeedaa salaada subax marka maxaa alawal loo odhan waayey ee aluulaa loo yidhi loo ta'niifiyey culimada qaar waxay leeyihiin sababta loo ta'niifiyey waxay tahay waa min qibali mu'aakhaati liliqaama iqaamada uu la walaal yahay ama uu la lamaan yahay ee bimacnaa isaga la xidhiidhay ee ku xigta awgeed ayaa loo ta'niifiyey oo ta'niif xagga lafdigaa uu ka qaaday ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihin aluulaa marka la leeyahay waxay u noqonaysaa almunaadaat aw iddacwa ataama marka almuadinu kii ku eedaamayay ama ku dhawaaqayay bilula ay bidacwati اlula ama waxa weeyaan bidacwati ataama ama almunaadaat alula waxaa markaa sifa ay u tahay shay muanatha oo meesha ka maqan marka idaa sakata markuu aamuso almuadinu ka muadinkaaya bilulaa ay bilmunaadaati اlulaa dhawaaqa hore ku dhawaaqayey ama aadaanka hore ama bidacwati alulaa labada waa la odhan karaa marka aadaanka hore halkan lagu sheegayaa waa biictibaari kowni liqaamati aadaanan waa marka loo eego in iqaamaduna aadaanayta marka iqaamada ayaa aadaankii labaada aadaankan salaada subax loo eedaamay waagu markuu berye la eedaamaana eedaankii hore ayuu noqonaya marka eedaan hore wuxuu noqonaya bictibaari esh biictibaari liqaama waa marka loo eego inay iqaamadu waxa weeyaan ay tahay iyaduna aadaan ay tahay inay aadaan tahayna waynu tilmaanay waa iclaam dee bilqiyaami lisalaa waa ogeysiin dadka la ogeysiinaya in salaaddii loo kacayo rasuulkuna markuu yihi beyna kulli aadaaneyni salaa laba aadaan oo kaste salaad baa udhaxaysa dee labada aadaana uu sheegaya waa aadaanka salaada subax ee waagu marka uu caddaado kadib ama uu dilaaco kadib la eedaamayo iyo iqaamada in imika alula looga jeedo aadaanka nacam salaada subax waxay noo caddaynayaa qowlu caaisha ay tidhi bacda an yastabiina alfajru oo labada ragcadood ee marka aadaanka hore lala yimaado rasuulku eedaami jiray waxay dhici jireen marka waagu caddaado kadib marka aadaankaas inuu yahay aadaanka salaada subax ee kii qabla alwaqti dhacaya aanu ahayn ayaa taasi ay caddaynaysaa halkan markaa masale ayaa habboon in laga hadlo masaladaasi waxay tahay asalaatu khayru min annowm goorma ayaa muadinku uu la imanayaa ma aadaanka hore intaanu waktigu soo gelinba dhaca ayuu la imanayaa dhexdiisa mise aadaanka dambe dee waktiga subxu markuu soo galo la eedaamo in badan oo ahlucilmiga ka midi waxa ay ku tegeen in lala imanayo aadaanka hore qabla alwaqti dhacaya oo asalaatu khayru min annowm waxaanay markaa daliishadeen de axaadiida asalaatu khayru min annowm lagu sheegay inay fi laadaani alawal aadaanka hore dhexdiisa in kelmaddaasi ay dhacday ayay tilmaantay dhinac kalena dee waa kii rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi liyarjica qaa'imakum waliyunabiha naa'imakum oo toosin baa looga jeedaa aadaanka hore ciddii hurda hurdada laga toosinayo marka kelmaddaasi aadaanka hore ayay ku habboonta bay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhahdeen maya ee aadaanka asalaatu khayru min annowm ay gelaysaa waa ka dambe aadaanka la leeyahay alaadaanu alawalla waa isaga uun oo alaadaanu alawal wuxuu noqonayaa aadaanka hore salaada subax wuxuu noqonayaa marka loo eego aqi iqaamada iqaamaduna waa tii labaad isaguna waa waa aadaanka hore weeye amaa kaa qabla alwaqti la eedaamaya isagoo aadaanu lfajri mabaahaba aadaan salaada subax loo eedaamay mabaahaba waayo waktigeedii oon soo gelin ayaaba dee la eedaamaya waa aadaanka ujeeddada laga leeyahy rasuulku calayhi salatu wasalaam xadiidkiina soo maray uu ku caddeeyey marka maadaama anahu qabla alwaqti falaysa aadaana lisalaati alfajr ee aadaanka koowaadee salaada subaxee axaadiidta lagu sheegayaa waa ka waktigeedu markuu soo galo la eedaamo ka labaadna waa iqaamada sidaas ayaanad moodaa wallahu aclam inay raajix tahay asalaatu khayru min annowm aadaanka salaada subax loo eedaamayo waagu marka uu beriyo la eedaamayo ayaa waxa weeyaan lagu darayaa isaga ayaana alaadaanu alawalu ah bictibaari ana aliqaamata hiya alaadaan athaani marka loo eego iqaamadu inay tahay aadaanka labaad xadiidkanna waxyaabaha taa ayidey ayuu ka mid yahayoo aadaan laysku waafaqsan yahay inuu yahay kii salaada subax ee marka wakhtigeedu soo galo la eedaamayey ayaa alaadaanu alawal uu ku magacaabay ama ay ku magacowday caaisha radi allahu canha kaana rasuulu اllahi ida sakata almuadinu biاlأulى min salaati اlfajr qaama farakaca rakcatayni khafiifatayn aadaanka xadiidkan lagu sheegaye ka hore lagu magacaabana inuu yahay ka marka salaada subax wakhtigeedu uu soo galo la eedaamayo taa waa laysku waafaqsan yahay uma dajaca calaa shiqihi اlayman oo intidaarka halka ayaa bukhaari uu ka qaatay inuu iqaamada sugaya rasuulku wuxuu u jiifsaday dhinaca midig xataa yaأtiyahu اlmuؤadinu lilإqaama ilaa uu u yimaado waxa weeyaan muؤadinku oo ogeysiiye waxa weeyaan in la salaadii waktigii loo aqiimayey ay gaadhay marka arrintaasi waxa ay ku gaar tahay imaamka oo dee rasuulka calayh الsalaatu wasalaam sidan samayn jiray mise maamuumka laftiisa sunnay u tahay inuu halkii gurigiisa uu kaga tukaday labada ragcadood ee subax uu iska jiifsado mise maamuumka isaga arrintani mashruucu ma aha oo isagu waa inuu hore u tago si uu safka hore dee fadaaishiina soo martay iyo qaar kaleba loo sheegay si uu waxa weeyaan uu helo laa shaka imaam maamuumka gurigiisu masaajidka uu ka durugsan yahay inuu isagu waxa weeyaan ay tahay sida u fadliga badani inuu masaajidka goorra uu tago si uu safka hore uu helo laakiin ka gurigiisu uu u dhow yahay masaajidka kaasi ayaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu la xukum yahay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ayaa u dhowaa oo marka waxa weeyaan iqaamada uu maqlo ama in la aqiimayo loo sheego markiiba masaajidka waa waa geli jiray waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu iska joogi jiray gurigiisa ilaa muadinku uu soo ogeysiinayo marka muadinku inaanu iska aqiim ahayn ilaa imaamku waxa weeyaan iqaamada uu faro ama uu sheego usoo diyaar garoobo wakaana bilaalu yuadinu uma laa yuqiim xataa yakhruja الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam masaladaana xadiidka waa waa laga qaadanaya axaadiidka qaarkoodna waa ku timi marka la eedaamo rasuulku inuu masaajidka tegi jiray oo hadduu arko iyagoo yar masaajidka uu iska fadhiisan jiray hadduu arko iyagoo isu soo ururayna uu tukin jiray wax tacaarudina kama dhexeeyaan xadiidkana inuu gurigiisa uu iqaamada ku sugi jiray iyo axaadiidaas oo in marba mid uu rasuulku samayn jiray calayhi salaatu wasalaam ama salaada subax salaadaan ahayn taasi ay dhici jirtay ayaa lagu xambaaraya baabun beyna kulli aadaaneyni laba aadaanoo kasta dhexdooda salaatun baa ahaatay liman shaaa qofka doona ayuu ahaatay oo tukanayo macnaa salaad faralo ilowba ilowba maaha qaala xadaثana cabdالlahi ibnu yaziid qaala xadaثana kahmas ibn اlxasan can cabdillaahi bni burayda can cabdillahi ibni mugafal qaala wuxuu ihi qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulku wuxuu ihi beyna kuli aadaanayn laba aadaano kaste salaatun baa ahaatay ama u dhaxaysa beyna kuli aadaanayni salaatun uma qaala wuxuu ihi fi الthaaliثati markii saddexaad ayuu raaciyey liman shaaa qofka doona oo beyna kuli aadaaneyni salaa buu ihi saddex jeer markii saddexaad buu raaciyey maxay liman shaa walihaadaba riwaayaadka qaarkood laga cabiray fi raabica markii afraad beyna kuli aadaaneyni halaa salaa ayuu kow iyo laba iyo saddex yidhi markii afraadna wuxuu yidhi liman shaaa marka haddii gooni loo tiriyo mal afraad bay noqonaysaa haddii marka u dambaysa la raaciyana waxay noqonaysaa maxay saddexaad ayay noqonaysaa xadiidkuna hore ayuu inoo soo maray laakiin aadaaneynka maxaa looga jeedaa mubaarago ya mubaarak alaadaan waliqaama marka ama majaaz ba min baabi tagliib ba iطlaaqu اlaadaan cala aliqaama min baabi alcumareyn miya iyo alqamareyn iyo aye saasa cabdallah a min baab اtaklib miyaa taas haddii saa la idha nacam iqaamada lafteeda ayaaba aadaanaba waayo waa iclaam bilqiyaami liلsalaa haye beyna kuli aada kuli aadaaneyn maxaa kaloo lagu fasiray qowlka odhanaya alaadaan waliqaama baa looga jeedaa mooyaane nacam aye labada aadaan laftooda lagu fasiray oo markaa salaada udhaxaysa ma salaada faralkaaba ah waa maxay salaada udhaxaysaa adiga adiga ka jawaabi adiga faralkaa hadii la idhaha labada aadaan baa looga jeedaa aadaankii tusaale ahaan duhurka iyo kii casarka maxaa u daliila in salaada suno looga jeedo salaada faralkaa looga jeeday liman shaa nacam waaye marka eesh ilfaa'ida in la idhaha beyna kuli kuli aadaaneyn salaa haddina labadii aadaan baa looga jeedaa maxay ta faa'ida ku jirtaa aadaanku inaanu mancin ahayn marka la eedaamo in salaad sunaa la tukado sida iqaamadu ay u mancinayso ay u diideyso oo haddii salaaddii faralkahayd loo aqiimo sunno lama tukan karo soo ma laakiin aadaanku inuu ka duwan yahy baa laynoo sheegay haddii la eedaamo in markiiba salaaddii faralka ahayd loo eedaamay lagu xigsiiyo aanay waajib ahayn oo sunno markaa la tukan karo ayaa xadiidku uu daliil u yahay ayaynu nidhi horena waa inoo soo maray baabu man mid buu u baabiyey qaala yihi liyuadin ha eedaamo fi safari safarka dhexdiisa muadinu waaxidu muadin quri qala xadaثna mcl بn أsد qala xadaثna whayb can أyub بn abi tmim aلskhtiyani can abi qilاbة oo ismhu cabdالlahi can malik بn اxuwayrث qaala ataytu الnabiya slى الlahu عalيh waslm rasuulka ayaan u imi fii nafrin koox anoo ku dhex jira min qowmi tolkay kamida faaqamnaa waanu joognay cindahu rasuulka agtiisa cishiriina leyla labaatan habeen wa kaana wuxuu ahaa rasuulku oo sifadiisu ahayd raxiiman buu ahaa mid naxariis badan oo rafiiqan tudhis badan oo aada u dabacsan labaatanka habeen arrintaasaanu ku aragnay rasuulka marka arrinta soo socota ayuu gogoldhig hadalkan uga dhigayaa wixii rasuulka ku kalifay inuu idhaha guryihiinnii ku noqda iyo dadkiinnii inay ahayd raxmadda iyo dabacsanaanta uu rasuulku ku sifaysnaa falamaa ra'aa markuu arkay shawqana boholyowga iyaga ilaa ahliina dadkaygaan u boholyoobayno iyo inaan u xiisoonnay qaala wuxuu ihi irjicuu noqda oo fakuunuu ahaada fiihim dhexdooda ay fii qowmikum wa callimuuhum oo cilmigaa aada barateenna bara oo wasalluu tukada faidaa xadarat isalaatu salaadu marka ay timaado idaa xadara waqtu salaa salaada waqtigeedii markuu yimaado falyu-adin lakum haydin eedaama axadukum midkiin walyaumakum haydin tukiyo akbarukum kaydinku weyni markaa markuu leeyahy bukhaari baabu man qaala liyu-adin fi safari muadinu waaxidun wuxuu ishaarayaa aharka ama hadalka laga soo wariye ibnu cumar uu yihi kaana yu-adinu lisubxi fi safari adaanayn in safar marka uu ku jiro laba waxa weeyaan aadaan uu la iman jiray macanaa salaatu safar oo laba qof waxa weyaan ay aadaami jireen bukhaarina wuxuu leeyahay haddii safar lagu jiro iyo haddii fi lxadar lagu jiroba aadaanku soo noq noqon maayo haddii salaad subax ay tahay iyo haddii salaad kale tahayba waxaanu daliishanayaa falyu-adin lakum axadukum oo waxaa la isweydiin karaa ma safar bay ku jireen qoladu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu sidan ku lahaa nacam oo rasuulku waa ka yidhi idaa antumaa kharajta kharajtumaa yanaa faadina markaad idinku baxda waa maalik ibnu xuwayrith iyo saaxiibka ama ciddii la socotay marka aada baxdaana madiine ka baxdaana safarka aada gashaan macnaa eedaama fa adinaana labadiinuba wada hal mar wada eedaama maaha macno ee macnuhu waxa weeyaan manaa midkiin ha eedaamo falyu-adin lakum axadukum ayaa fasiraysa midkiin ha idin eedaamo laakiin waxaa adinaa loo yidhi leannu midna wuu eedaamayaa midna wuu wuu ka daba odhanayaa fakaanaha markaa labadiiba inay eedaameen maadaama labadiiba alfaadii ama ereyadii aadaanka ay la yimaadeen marka in miduun uu eedaamayo jamaacadii wada socotay safar hadday ku jiraan hadday xadar ku jiraan oo ay muqiimiin yihiin oo musaafiraan ahayna waa lamide inuu miduun u eedaamaya xadiidka laga qaadanaya falyu-adin lakum axadukum masaladaana waxa weeyaan hore ayaynu uga soo hadalnay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mu-adin qura ayuu lahaa oo dhowr qof iskamay ag eedaami jirin markaa taasi mashruuc maaha waktigii reer banu umeye ayaana u horreysay in dhowr qof hal mar ay wada eedaamaan marka haddaanay xaaja keenin sida uu leeyahay alimaamu shaafici wa uxibu an yu-adina mu-adinun bacda mu-adinin walaa yu-adina jamacat macan wain kaana masjidu kabiir falaa ba'sa an yuadina fi kuli jihati minhu muadinu yusmicu man yalihi fii waqtin waaxid waxaan jecela buhi inaanay mar wada eedaamin si waktigii rasuulka ahayd ee aadaanka waxa weeyaan ay u kala dambeeyaan allahuma ilaa masaajidku hadduu weyn yahay mooyaane marka hadduu weyn yahay in jiho kastaba mid uu ka eedaamo oo dadka dhinaca uu maqashiyo si maqsuudkii dee aadaanka laga lahaa u xaasilo taas iyadu ba's iyo dhib ma laha bu uhi alimaamu shaafici raximah اllah lakin waxau hi taana iminka waa laga maarmayo waxaa lagaga maarmay dee mukabiraatu sawtkan jiho kasta dadkii xigay muadinka qura aadaankiisa waxa weeyaan gaadhsiinaya waxa xadiidkan uu ka mid yahay axaadiida ahlulcilmiga qaar ay u daliishadeen aadaanku inuu yahay waajib falyuؤdin lakum axadukum waayo amarka rasuulku wuxuu faa'iideeyaa wujuub in shaygaa la isamray waajib uu yahay wax ka leexiya haddaan la helin isaga aadaanka inaan loo tartiibinahayn cidda eedaamaysa sida loo tartiibiyo cidda imaam noqonaysa ayaa xadiidka laga qaadanaya oo rasuulku midkiinuna haydin eedaama buu yidhi walya-umakum akbarukum oo ka u weyni inuu eedaamaa shardi maaha haddii sifaadkii kale ay ka siman yihiin oo weynidu kama mid aha waxyaabaha dadka lagu kala horraysiiyo fi ladaan laakiin waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka lagu kala horraysiiyo fi limaama xagga tukinta marka waxaa la odhan karaa sooka rasuulku uhi yaumu lqowma aqra'uhum likitaab illaah qoomka waxaa tukinaya ka ugu yaqaano qur-aanka ama ugu xifdi badan muxuu halkan u yihi walyaumakum akbarukum leanna waxay ahaayeen kuwo ka siman sifaadkaas xagga qur-aanka iyo hijrada iyo waktiga islaameen intaaba waa ka sinaayeen marka rasuulku muxuu ku kala saaray caamilu sin da-da ayuu ku kala saaray oo ka u weyn baa tukinaya haddii intaasi ay ka sinaadaan waxaa laga qaadanayaa qofka cilmi u baxaa dadkii marka uu ku soo noqdo dee inuu cilmigii gaadhsiiyo waana ta ilahay aayadda qur-aanka uu ku sheegay wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kuli firqati minhum طaa'ifa liyatafaqahuu fi اddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayh walihaada buu rasuulku uhi irjicuu fakunuu fiihim wacallimuuhum wasalluu nacam baabu laadaani aadaankii buu baabiyey lilmusaafiriin musaafiriintii ay eedaamayeen idaa kaanuu jamaacatan haddii ay jamaaco ama koox yihiin iyo waliqaamati iqaamadii wakadalika saasoo kale bicaraf ee alaadaanu bicaraf aadaankii carafa laga eedaamayey iyo wa jamcin oo ah musdelifa oo jamcu waa magaceeda musdelifa magac ka mida weeye wa qowlilmu'adini buu u baabiyey mu'adinka qowlkiisa uu yidhaahdo alsalaatu fi rixaal salaaddu waa mid guryaha dhexdooda dhacaysa fi leylati albaaridati habeenka qabow aw ilmatiira ama habeenka roobku uu da-ayo qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahim qaala xadaanaa shucba can ilmuhaajir abilxasan can zayd ibni wahbin can abi darin qaala wuxuu ihi kunaa waxaanu ahayn maca anabiyi sala allahu alayh wasalam fii safarin baanu ku jiray faaraada wuxuu doonay almu'adinu an yu'adina inuu eedaamo faqaala lahu wuxuu ku yihi rasuulku abrid ee adkhil isalaata fii waqti lbard salaada waqtiga qabownada la kuleylku ha jabee markaa salaadu salaad duhur ayay ahayd uma araada haddana wuxuu doonay an yu'adina faqaala lahu wuxuu ku yihi abrid qabooji uma araada wuxuu doonay an yu'adina faqaala lahu wuxuu ku yihi rasuulku abrid xataa saawa dilu ilaa harhkii uu la sinmay attuluula meelaha yaryara dhulka ka sarreeya faqaala anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu uhi ina shiddata alxari kuleylka daraantiisu min fayxi jahannama jahannama neefsigeeda ayuu ka dhashay marka xadiidka hore ayuu inoo soo maray oo salaada duhur marka kulaylka darani uu jiro in dib waxa weeyaan loo dhigayo ilaa jawigu uu qaboobaado ayaa xadiidku uu daliilu ah weliba waxaa ku jira xadiidka horena aynu u tilmaanay macnaa ibraadkaasi haayadiisa ibraadka maa macnihiisu in waktiga hore in yar laga dib dhigo taasi ixraar baabay noqonaysa oo kulaylkii baa sii kordhaya laakiin ilaa waktiga casarka lagu dhoweeyo maa lam yadkhul waqtu lcasr waxaana taa u daliila xataa saawa dilu attuluula waktiga dee shayga harhkiisu uu la sinmayana waaba gebagabada waktigii duhurka ayaaba la taagan yahayba oo waktiga casarka ayaaba soo dhowba ciladana rasuulku waa caddeeyey ina shidati alxari min fayxi jahannama oo taana waxaynu u deliishanay mar hadduu kulayl jiro qofkii harh soo hoos marayay iyo qofkii gurigiisu masaajidka u dhowaa iyo kii gurigiisa ku tukanayey iyo kii jamaacada imanayay iyo kulluhum inay ka siman yihiin taakhiirka ama dib u dhigista iminka xadiidku wuxuu baabka ka khuseeyaa safar baa dee lagu jiray kunaa maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam fii safarin iyadoo safar lagu jiro ayaa haddana muadinku way eedaamayey marka baabu alaadaani lilmusaafiriin idaa kaanuu jamaaca jamaacana dee waa ahaayeen laakiin macnaheedu miyay tahay haddaanay jamaacaynoo tusaalahaan qof qura uu yahay oo musaafira inaanu eedaam ahayn miyaa macnaheedu waxa weeyaan uu yahay madhabka ibnu cumar ayaa sidaa ahaa in aadaankuu yahay dee yeedhmo dadka salaada loogu yeedhayo markaa cid qofkan uu yeedhaa haddaanay jirin inaanu eedaam ahayn oo uu aqiimayo uun ayaa ibnu cumar waxa weeyaan uu sheegi jiray laakiin sida saxiixi waxay tahay oo aimada saddexdiina ay ku tegeen alimaamu shaafici iyo alimaamu axmed iyo abu xaniifa waa mashruuciyat alaadaan likulli axad xataa qofku hadduu kelidii yahay inuu eedaamaa inay tahay mashruuc waayo haddaanu ciddee u yeedhahayn oo cid salaad aanu ugu yeedhahayn oo ajar taa uu ka hela aanay jirahayn faa'iido kale ayaa aadaanka ku jirta oo inagu samartay xadiidkii abu saciid alkhudri baabu rafci sawti biاnnidaa oo ah dee shay kastoo maqlaaba inuu u markhaati furayo marka ibnu abi sacsaca oo abu saciid uu ku yidhi ayna soo martay inii araaka tuxibu اlghanama wاlbaadiya ida kunta fi fii hanamika aw fii baadiyatika faadanta lisalaa farfac biha sawtak aw farfac bihi sawtak marka qofku xataa hadduu adhi la joogo ama miyi uu joogo oo dee kelidii uu yahay waa eedaamaya oo mafhuumo leh hadalkana ida kaanuu jamaacatan qaala xadaثana mحamed ibnu yusuf qaala xadaثana sufyaan aلthawri mxamed ibn yusufna waa alfiribri qaala xadaثana sufyaan sufyaan ibn saciid الthawri can khalidi الxadaa can abi qilaaba can malik bn اxuwayris qaala wuxuu yihi ataa waxa yimi rajulaani laba nin ayaa annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka u yimi yuriidaan iyagoo doonaya asafara inay socdaalaan faqaala anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxu uhi idaa antumaa idaa markii antumaa labadiinani kharajtuma aada baxdaan faadinaa eedaama uma dabeetana aqiimaa aqiima marka culimada qaarkood ayaa taa waxay u deliishadeen qowlka odhanaya laba qof ayaa mar wada eedaami kara oo faadinaa ayuu yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam uma aqiima dabeetana aqiima daahirkuna waa maxay inay hal mar labaduba eedaamayaan oo hal mar labaduba ay waxa weeyaan aqiimayaan laakiin taasi waajib maaha oo aadaanka taasi kuma xidhna ee culimada saatir waxay leeyihiin yana mid waliba si uu fadliga aadaanka u helo yana mid waliba inuu eedaamo ayuu rasuulku calayh الsalaatu wasalaam uu faray lakin hada laysa min camali salaf inay laba qof hal mar ay wada eedaamaan macnuhu waxa uu noqonayaa adina marka la leeyahay midkiin haydiin eedaama weeyi oo marka hal mid uu eedaamay kaanama inay wada eedaameen waayo ka aadaankiisa ayaa fardulkifaayihi kaga dhacaya walihaadaba aadaanka loo wada nisbeeyey labadoodiiba ta kale mid marka uu eedaamo dee kii kalena waa waa ka daba odhanaya oo iqaamada lafteeda in laga daba odhanayo ayaa xadiidkan iyo axaadiida kale hore inoo soo martay dee nidaaga in laga daba odhanayo tilmaamaysaba loo deliishaday sida aadaanka looga daba odhanayo inaanay labadu hal mar wada eedaam ahayn oo daahiru lafdigani aanu maqsuud ahayn waxaa u daliila dee xadiidka ayna soo maray waxaa ku jirtay falyu'adin lakum axadukum midkiin haydiin eedaamo idaa kunta maca saaxibika faadin waaqim walyaummakumaa akbarukumaa marka riwaayadkaasi ayaa caddeeyey faadinaa uma aqiimaa macnuu inuya midkiin haydiin eedaamo oo aadaankiisa fardulkifaayo uu idinkaga dhaco ka kalena waxa weeyaan ha ka daba yidhaahdo qur'aanka macnahaasi meel buu kaga soo arooray in ficil hal qof uu qabanayo laba qof waxa weeyaan loo nisbeeyo ayaa xusuusan fii qisati nabiy llaahi muusa wa haaruun in xusuustaa la rabaa aayaddaas nacam may maxaa ka horreeyey waad u dhaweyseen nacam qad ujiibat dacwatukuma waa taas macnaa cidda ducaynaysay wuxuu ahaa nabiy llaahi muusa sida aayadda dee xaggeeda hore ku xusan rabbanaa inaka aatayta fircawna wamalaahu ziinata waamwaala fi lxayaati اdunya rabbanaa liyudiluu can sabiilik rabbana طmis calى amwaalihim washdud calى quluubihim yaa ducaynayey nabiy llaahi muusa haddana ilahay muxuu ihi qad ujiibat dacwatukumaa waayo waxay culimadu leeyihin waxaa baryadii labadoodaba loogu nisbeeyey loogu tiri iyadoo muuse inuu ducaynayey leanno haaruunna aamiin buu lahaa marka tanna waa sidoo kaleo faadinaa midkiin ha eedaamo weeyi miduunbaa eedaamaya haddana labadiinuba eedaamo baad moodaa in la leeyihi oo marka miduu eedaamo kii kalena alfaadii aadaanka uu ka daba yidhaahdo waxay ka dhigantahay labaduba inay inay eedaameen mar haddii mid aadaankiisa fardulkifaayo uu kaga dhacayo inay labaduba eedaameen ayay ka dhigan tahay nacam qaala raximah اllahu tacaala xadaثna msdد qala akbarana xadii baa inoo hadhay sooma qala xadaثna mحamed بn الmثنى qala xadaثna cabdالwahaab qala xadaثna أyub عan abi qilاaba qala xadaثna malik wa malik بn xwayriث qala atayna waanu u nimi ilى الnabiyi slى الlahu عalيh waslm naxnu anaguna shabiibatun aanu nahay dhalinyar mutaqaaribuuna isku dhow xagga da'da faaqamnaa cindahu rasuulka agtiisa aanu joognay cishiriina yowma waleyla labaatan habeen iyo maalmood wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahi waxaa raxiiman rafiiqan mid naxariis badan oo dabacsan falamaa danna markuu u maleeyey annaa qad ishtahaynaa inaanu jeclaan aan u xiisoonnay ahlanaa dadkayagii aw qad ishtaqnaa waa isla macnee sa'alanaa waana weydiiyey canman taraknaa cidda aanu kaga tagnay bacdanaa dabadayo faakbarnaahu waanu u sheegnay macnaa mid reer sheegta iyo mid waalid sheegtay mid waalido sheegta qaala wuxuu uhi irjicuu noqda ilaa ahliikum ku noqda faaqiimuu fiihim dhex jooga wacallimuuhum khayrka bara wamuruuhum wanaagga fara wadakara waa sheega ashyaa axfaduhaa aan xifdisanahay aw laa axfaduhaa ma aanan xifdisanayn qaar aan xifdisanayn qaar aan xifdisanaynba wasalluu u tukada kamaa ra'aytumuunii siaad ii aragteen usalli anoo u tukanaya faإida xadarat الsalaatu salaada waktigeedu markuu yimaado falyuؤdin lakum haydiina eedaam axadukum midkiin walyaumakum ha idin tukiyo akbarukum kiina idinku weyni marka xadiidkani wuxuu fasirayaa xadiidka hore oo faadinaa midkiin haydiin eedaama in looga jeedo waxaa caddaynaya bu leeyay bukhaari falyuؤdin lakum axadukum midkiin haydiin eedaama oo rasuulku calayh الsalaatu wasalaam muu odrhan dhammaantiinba hal mar wada eedaama muu odhan marka xadiidka hore ayuu inoo fasiray qaala xadaثna msdد qaala akbarana yaحya ibn abi kaiir yaxya ibn saciid الqaطan can cubayd الlaahi bni cumar qaala xadaثanii naaficu qaala adana waxaa eedaama ibn cumar fii leylati baarida habeen aada u qabow bidajnaan meesha la yidhaahdo isagoo ku sugan waa meel waxa weeyaan u dhow magaalada maka oo maka iyo madiine udhexaysa xagga maka u dhow oo shan iyo labaatan mayl baa udhexeeya meeshaasi sida saaxib ulfaa'iq uu leeyahay iyo magaalada maka uma qaala wuxuu yihi markuu eedaamay salluu ku tukada fii rixaalikum guryihiina yaani meelaha degantiin meelaha raxligu idin yaallo heryadu idin taalo ila markaa meel cidlaababa la joogay oo dee magaalaba lama joogin faakbaranaa wuxuu noo sheegay ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahay kaana inuu yamuru mid fara muadinan muadin yuadinu eedaama uma dabeetana yaquulu wuxuu odhan jiray calaa ifrihi aadaanka dabadii alaa hoyey salluu ku tukada fi rixaali meelaha rarku idin yaallo fi leylati اlbaaridati habeenka qabow aw ilmatiirati ama habeenka roobku da-ayo fi safar safarka dhexdiisa marka xadiidkana wuxuu u deliishanayaa arintaa tarjamada ku jirto ah wa qowli lmuadini asalaatu fi rixaal fi leylati اlbaaridati aw ilmatiira oo haddii ay jirto mashaqo safarka ayaa xadiidku uu ku soo arooray laakiin haddii fi lxadar lagu jirana oo aan musaafiriin aan la ahayna waa la odrhanaya asalaatu fi rixaal sida jumhuur اlculamaa ay ku tegeen oo waa ugu yaraanta waa looga qiyaas qaadanaya bijaamici اlmashaqa mar haddii mashaqo iyo culays iyo dhibaato imaanshihii jamaacada dadku ay ka qaadayaan hadday safar yihiin musaafiriin iyo hadday muqiimiin yihiinba guryahooday ku tukanayaan wahada laa yakhtasu bisafar arrintani mid safarka ku gaara ma aha marka asbaabta inuu muadinku yidhaahdo asalaatu fi rixaal oo salaaddii jamaacadu ay ragga kaga dhacayso ayaa xadiidkan lagu tilmaamay oo waxaa xadiidkan markaa lagu sheegay roobka iyo qabowga ayaa lagu sheegay axaadiid kalena waxay raacisay marka ay jirto dabayshu dabaysha daran wa fii saxiixi abi cawaana waxaa ku sugan leylatun baarida aw daatu maطarin aw daatu riixin markaa saddexduba waa min asbaabi ta'ahur can iljamaaca haddii dabayl dareen ay jirto qofku isle waabay ku qaadi doontaaba ama meel bay kaa tuuri doontaa amaba dee aan waxba arkahayn oo indhaha ay ka ridayso asbaabta waxa weeyaan waxay ka mid tahay ata'ahur can salaati esh aljamaaca oo qofku ugu tukan karo guriga uu ku tukan karo nacam laakiin ma waajibbaa inuu qofku guriga uu ku tukado ma waajib maaha oo hadduu isagu mashaqadaa soo taxamulo u dulqaato masaajidka uu yimaado salaaddii masaajidka waa kaga ansaxaysa taasina waxay ishkaal bixinaysaa maxaa xaya cala asalaa horeynu u sheegnay in saddex weji loo eedaamayo wakhtigaa qabowga iyo roobka iyo dabaylahaasi ay jiraan in waxa weeyaan aadaankii marka la dhammeeyo ida intaha min alaadaan inuu yidhaahdo asalaatu fi rixaal ama saluu fii buyuutikum ama waman qacda falaa xaraj iyo kelimaadka la macnaa waana sida xadiidkan ibnu cumar uu tusinayo amaba se marka xaya cala sala xaya cala alfalax la dhaha in la dhaha asalaatu fi rixaal sida xadiidka ibnu cabaas inagu soo martay ama sida axaadiid kale ku jirta in xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaaxba laga tago oo lagu bedelo asalaatu fi rixaal saddexda wejiba waa soo arooray ibnu xajarna wuxuu rajaxayaa in saddexda wejiba ay bannaan yihiin marka markaas laga tegey xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax waa waadixoo dadkii dee looguma yeedhin meeshaa laga eedaamayo laakiin ishkaalku wuxuu imanayaa markan xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax la yidhi haddana asalaatu fi rixaal laga daba yidhi miyaanay labadaa kelmood iska imana iska hor imanayn oo xaya cala asalaa marka la yidhi waa halkan laga eedaamayo yimaada salaada u kaalaya asalaatu fi rixaalla waa guryaha ku tukada marka taa waxaa lagu ishkaal bixinayaa in la yidhaahdo isma diidayaan oo xaya cala asalaadu waxay la hadlaysaa qofkii isagu iska taxamulaya roobka iyo qabowgayo ama u adkaysanaya dee iska iman kara masaajidka asalaatu fi rixaala ka ruksada iska qaadanaya dee gurigiisa iskaga tukanaya ayay la hadlaysaa oo faa'iida ku jirta markaa jamcinta la jamciyo labadaas xaya cala asalaa iyo asalaatu fi rixaal faa'iida ku jirtaa waa taas weeyi nacam qala xadaثna isxaaq qala akhbarana jacfar ibn cawni qala xadaثna abulcumays can cawn ibn abi juxayfa can abihi qaala wuxuu yihi ra'aytu waxaan arkay rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam oo bilabtax ku sugan meesha alabtax la yhaahdo magaalada maka u dhow fajaaءahu waxau yimi bilaalun baa u yimi o faadana wuxuu ogeysiiyey bisalaati buu ogeysiiyey salaadii in waktigii loo kacayay uu taagan yahay uma dabeetana kharaja waa baxay bilaalun bilcanazati ayuu la baxay macnaa ushii rasuulka ama murjinkiisii xataa rakazaha ilaa uu ku taagay beyna yaday rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka hortiisa bilabtax meeshaa la yidhaahdo wa aqaamo salaata salaadiina waa aqiimay marka xadiidkanina waxa uu tilmaamayaa in iyada oo markaa safar lagu jiro salaada loo eedaamayo oo loo aqiimayo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ile makama deganayne meesha alabtax la dhaha maka u dhoweyd marka uu degay dee musaafir ayuu ku ahaa iyo in muadinku aanu iska eedaamahayn ee ay tahay inuu ogeysiiyo imaamka hadduu imaamku gaaraan ka ag dhow yahay oo guriga imaamku masaajidka u dhow yahay masaajidkaba dee uu joogo oo cidda iqaamada maamulaysa waa imaamka weeye aadaankana muadinka ayaa la gaara maamulkiisa waxaa kaloo laga qaadanayaa itikaadu sutra in wax shay sutraa la samaysto walow banaanba hala joogo cidiba aanay ku hormarahayn oo rasuulku maa taraka sutrata laa fi safari walaa fi lxadar xadiidkii waxa weeyaan ibnu cabaas ilaa gayri jidaarin inuu meel aan gida ahayn xaggeeda u tukaday tusinayay culimada qaar ay u daliisheen sutradu inaanay waajib ahayna xadiidkani wuxuu ka mid yahay axaadiida fasiraysa oo axaadiidta oo dhami waxay sheegaysaa rasuulku markuu safar yahay in murjinkaa loo taagi jiray oo markaa sutra uu ka dhigan jiray waayo sutrada rasuulku markay ahayd murjin maxaynu taa ka qaadanaynaa ama waran inaanay shardi ahayn sutradu inay ballaadhnaato qofkan ay wada qarinayso nacam laakiin xagga dherarka un xagga dherarka in intee laegaato baa la shardiyaa inay leegaato yanaa diraac yanaa qowlka raajica raajixa oo muakharat raxl oo ah kooraha kursigiisa lagu fadhiisanaya xaggiisaa dambe inay leegaato rasuulku sheegay taana waxa weeyaan kaiir min ataabiciin sida mujaahid iyo cataa iyo diraac bay ku qadareen nacam bayna yaday nebiy maxaynu ka qaadanaynaa oo kale warigaa ka jawaabaya bayna yaday nebiy xadiid aynu nidhi waa daciif ayaa inaan lagu camal falayn taasi ay tusinaysa markaan sutrada ka hadlaynay nacam ya rijaal aye cabdallah fardi taagaya hayru khadar khadar khadr sa xadiidka abu daawuud warinaya tilmaamay sutrada inaan toos loo qaabilino dhinac laga istaago waa xadiis daciif marka xadiidkani muxuu tusinayaa in sutrada toos loo qaabilayo beyna yaday nebiy calayh isalaatu wasalaam rasuulka hortiisa ayaa lagu taagay waaya khidmatu almafdul lilfaadil ka laga fadli badanya ka ka fadliga badan inuu ukhidmeeyo oo dee biikhtiyaarihi ugu khidmeeyo ama istikdaam alxur qof xora in la istikdaamsan karo o la qabaansan karo ayaa xadiidka laga qaadanaya biikhtiyaarihi oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam ushiisii ama murjinkiisiibuu u qaaday waana u taagay rasuulka hortiisa ayuu ku taagay wahadihi khidma min bilaali nabiyi calayhi salaatu wasalaam baabun hal yatatabacu mala raaraacayaa faahu afkiisa haa hunaa xaggan ey wahaa hunaa iyo xaggan marka weedaamayo afkiisa xaggan iyo xaggan mau leexinaya wa hal yaltafitu daymood ma samaynayaa fi ladaani aadaanka dhexdiisa wayudkaru waxaa laga sheegaa can bilaalin anahu jacala inuu yeelay isbacayhi labadiisa farood fii udunayh labadiisa dhagood waxa weeyaan uu geliyey wa kaana bnu cumar wuxuu ahaa laa yajcalu midaan ka yeelin isbacayhi labadiisa farood fii udunayhi labadiisa dhagood midaan gelin ayuu ahaa ibnu cumar laakiin in labada dhagood la geliyo labada farood in dhegaha la geliyaa waa mid waxa weeyaan sugnaatay waxaana ay ku sugnaatay fii musnadi imaami axmed wa sunani tirmidi min xadiidi abi juxayfa qaala ra'aytu bilaala yuadin wayaduur wa yatbacu faahu nacam haahunaa wahaahunaa wa isbacaahu fii udunayh waana xadiid saxiixa qad saxaxahu alimaam alalbaniyu fii irwaaءi اlhaliil xadiidka raqamkiisu yahay laba boqol iyo iyo soddon waana sida markaa uu sheegaya alxaafid ibnu xajar raximah اllahu tacaala axaadiid kalena waaba keenaya oo uu ka mid yahay xadiidka odhanaya qaala bilaalu fajacaltu isbacii fii udunii faadantu fartayda ayaan dhegta geliyey dabeetana waan eedaamay ibnu cumar inaanu samayn jirinna ma tusinayso arrintaasi inaanay mashruuc ahayn oo muadinu rasuuli illaahi ayaa samayn jiray laakiin inaanay markaasi waajib ahayn ayuunbaa taasi loo daliishan karaa marka horebana dee wax waajibnimadeeda markaa tusinaya ayaan jirin maxay ta xikmadda markaa ku jirta muadinku inuu faraha geliyo dhegah waxaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen hada yusaahim fii rafci sawt taasi waxay ka qeyb qaadanaysaa inuu dhawaaqiisu u dheeraado walihaada baa soomaalidu waxay hahdeen labada dhagood buu isqabtay manaa markuu doonaya inuu aada u dhawaaqo codka meel shishe gaadhsiiyo labada dhagood buu isqabtay oo codkaa ugu dheeraanaya haddaad dhagaha isqabato ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen sababtu waxay tahay ila muadiniintii hore meel dhismaah ama minaarad dusheeda ayay u bixi jireen oo ay ka eedaami jireen marka waa si qofka meel fog uga arkaa ee sawdkiisa aan maqlahayni uu u arkay inuu qofkaasi yahay qof eedaamaya uu garto markuu arkay isagoo faraha kula jira dhegah markuu saas waxa weeyaan uu ku arko وqاaلa ibraahimu wuxu hi waa ibraahim ibnu yaziid annakhaci waa taabiciya laa ba'sa wax dhibaatii kuma jirto an yu-adina inuu eedaamo calىa gayri wuduu'in isagoo aan weyse qabin inuu eedaama dhibaato ma laha buuri uma ykruج fayatawaضأ uma yarjic fayuqiim sida ibn abi shayba warinayo oo dabeetana uu baxo markuu eedaanka dhameeyo uu soo weysaysto oo uu soo noqdo oo waa qiimo wa qaala caطaءun caطaa wuxuu yihi isna waa taabiciye alwuduء weysadu xaqun weeye waa xaq wa sunatun weeyaan bimacnaa yaanu muadinkii ka tegin weysada waxaa weliba la socotay qaala lii caطaa ibnu jariir s warinayay cabdالrazaaq xaqu wa sunaة masnuuna an laa yuadina اlmuadinu ila mutawadian huwa min aلsalaa buu hi aadaanku salaaduu ka mid huwa faatixaةu salaa waa salaada bilowgeedii marka caطaa waa karhay in waxa weeyaan uu eedaamo muadinku isagoo aan weyse qabin xadiid baana masalada ku soo arooray tirmidi wakayru ay wariyeen oo marfuuca oo tilmaamaya qof طahaaro qabo mooyaane qof kale inaanu eedaamin laakiin xadiidkaasi waa xadiid daciifa weeye oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam aan ka ansixin amaba se aan ka sugnaan wqaalat caaishatu waxay tihi kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxa yadkuru llaha mid ilaahay xusaa calaa kuli axyaanihi fii kuli axyaanihi wakhtiyadiisa oo dhan oo bimacnaa طahaaro la-aani dikri kamay celin jirin waktiga uu طaahir yahay طahaaro uu qabo iyo waktiga kaleba waxa weeyaan waa waa ilaahay waa xusi jiray oo shuruuda dikriga kama mid aha qofku inuu yahay qof طahaaro dhamaystiran qaba waxay ka mid tahay waxyaabaha u mudan oo karitu an adkura laha an adkura allaha calaa gayri طahaara waa kii rasuulku sida abu daawud werinaya waxaan dhibsaday inaan ilaahay xuso anigoo aan طahaaro qabin marka dikrigu wuxuu akmal ku noqonaya ku dhamaystirayaa biطahaara ayuu ku dhamaystirmaya laakiin طahaaradu shardigu ma aha marka bukhaari wuxuu xadiidkaa u deliishanayaa iyo dee aahaartaa horeba uu rajaxayaa inaanay shuruuda aadaanka aanay ka mid ahayn aطahaara waxaanu ikhtiyaaraya qowlka ibraahim الnakhaci wahuwa qowl imaami malik raximah اllahu tacaala waayo dee aadaanku adkaarta ayuu ka mid yahay oo salaadii ka mid maaha waa ka baxsan yihi marka waxa salaada loo shardiyo aadaanka waxa weeyaan looma shardiyayo weeye oo haddii طahaaro la-aan la eedaamo qofku ama alxadaث اlakbar ha ku sifaysnaado ama alxadaث اlasqar ha ku sifaysnaadee waxa weeyaan waa waa eedaami karaa oo aطahaaraةu laysat sharطa liladaan laakiin inuu calىa طahaara ku eedaamo ayaa sida akmalkaa ee dhamayska tiran ee wanaagsan qaala xadaثana mحamed ibnu yusf mxamed ibnu yusuf alfiryaabi qaala xadaثana sufyaan huwa sufyaan ibnu saciid الthawri can cawn bn abi juxayfa can abi abu juxayfa anau ra'a wuxuu arkay bilaalan oo yuadinu eedaamaya fajacaltu waxaan bilaabay atatabacu inaan raacraaco faahu afkiisa haahunaa xaggan iyo haahunaa halkan halkan iyo halkan bilaadaani aadaanka aan la raacraaco oo macnaheedu waa maxay waa bilaal markii uu eedaamayey afkiisa marna xagga midig buu u duwaayey marna wuxuu u duwaayey xagga bidix taasina waxay dhacaysay markuu maraya xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalax sida riwaayadda muslim ay caddaysay fajacaltu atatabacu faahu haahuna wahaahuna yamiina washimaala markaa qofkii tatabuca sameynaya isagoo aan eedaamahayni markuu sidaa yeelayey dee arrintaa wuxuu kaga dayanayo bimacnaa uu ku raacayay muadinka laftiisa marka muadinku inuu iltifaat bilweji uu samaynayo oo wejigiisa uu marna xagga midig u duwayo marna xagga bidix xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax markuu soo gaadho ayaa xadiidka laga qaadanaya mowdicu markaa aliltifaatna waa cinda alxayacalatayn weeyi waa ka ibnu khuseymena u baabaystay inxiraaf muadini cinda qowli xaya cala asalaa xaya cala alfalaax bifamihi laa bibadanihi kulli waxa uu leexinayaana waa afkiisa uun oo midiguu u duwaya iyo bidix maaha badankiisa ama jirhkiisa oo dhan ma aha laakiin ishkaalku wuxuu yihi riwaayadda tirmidi waxaa ku soo aroortay ra'aytu bilaalan yuadinu wayaduuru oo wareegaya wayaduurudaasi ayaa culimada qaarkood waxay u deliishadeen inuu wada leexan karo fastadaara fii aadaanihi oo jirhkiisa oo dhan inuu leexiyey ayay u deliishadeen marka qiblada ayuun baanu ka jeesanahayne laakiin midig waa u wada jeesan karaa ama bidix waa wada jeesan karaa iidhan lugihiisu iyagoo halkoodii ay taagan yihiin nacam waana la jamcin karaa waxaa la odhan karaa riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi walam yastadir sida riwaayadda abu daawuud riwaayaddaana waxaa ku timi istadaara marka waxaa lagu jamcin karaa laysku waafajin karaa in la yidhaahdo cidda tidhi istadaara waxay ujeedaan wejiga meesha uu wareejiye uu duway waa wejiga cidda tidhi lam yastadirna waxay ujeedaan badanka ama jirka intii kale ma leexi saas ayaana saxiixa in muwaadinku wejigiisun duwayo oo jirkiisa kale aanu leexinahaynoo oo aanu iswada malmalahayn imaamu axmedna raximah llahu tacaala wuxuu yihi maba wareegayo xataa wejiga duwi maayo ilaa in kaana calaa minaaratin yaqsudu ismaaca ahli ljihatayn allahuma ilaa haddii minaarad oo kale uu ku taagan yahayo uu dee qoladaana maqashiinayo dhinaca midi ka xigta qolada bidix ka xigtana uu maqashiinayo laakiin haddii kaleo dee masaajidka gudihiisaba uu ka eedaamayo waxba taa yeeli maayo iminkana dee ishkaal baaba kusoo aroori karo waxaa la odhan karaa waxba loogama baahnaa istidaaradaas ama leexinta afka la leexinayo dee mikrofonkana midig iyo bidixba gaadhsiinaya bal afka haddii la duwo mikrofoonkii oba afka ka fogeynaya muwaadinku oo dee dhibaataabay taasi aadaankii kusoo kordhinaysaa oo dadkii dhinaca midigta xige ama bidixda ama markuu midig afka u leexiyo ama bidix inaan aadaankiisi aada loo maqalo dabadda aan aada looga maqal ayaa ka dhalanaysa laakiin waxaan leenahay kullu hada waa hayru saxiix oo shayga waxa weeyaan cibaadada ahi mar hadduu sugnaado kownuu cibaada ay sugnaato walow marka hore sabab ha lahaadee xataa haddii sababta ay suusho laga tegi maayo waxaa dhici kara dee sababtaasunbaa inoo muuqatee inuu jeedooyin kale shaarici uu ka lahaa oo marka muadinku afka midig iyo bidix uu leexinaya xaya cala salaa iyo xaya cala alfalaax marka la marayey inay ujeeddadu tahay oo qura in dadkaa midigta iyo dadka bidixda la maqashiiyo ma jasmin karno inay taasi ujeeddada ka mid tahay waa inoo muuqata laakiin in arrintaa lafteeda tacabud kale uu ku jiro oo lan sideeda laynoogu addoonsaday walow xikmadaasi yaanay jirine dee taa lafteedu meesha waa soo geli karta hal tusaale haddaan keeno rasuulku calayhi salaatu wasalaam ramliga waxaa la idhahda ayuu sameeyey fi tawaaf oo ah waxa weyaan israac maca taqaarub alkhuta in la degdego iyadoo tallaabooyinkuna ay isku dhow dhow yihiin saddexda shawta hore ayuu sameeyey marka uu marayo beyna waxa weeyaan rukn اlyamani wاlxajar اlaswadna waa iska soconaya saxaabada inay socdaan buu rasuulku u sheegay sababta maxay dhoolatus buu ahaa arrinka noocaas asalkiisu dhoolatus buu ka dhashay oo markii rasuulku calayh isalaatu wasalaam dee fii sulxu xudaybiya uu soo cumraystay ayaa kufaartii buur halkan xaramka ka soo eegeysay kusoo fadhiisteen oo waxay yidhaahdeen bal aynu daawana hum qowmun wahanatum xumaa yatrib raggii inaga yaacay waddankooda ka kibriyaiyo dadkooda oo kaneecadii waxa weeyaan yatrib iyagoo madiine u jeeda ay soo daciifiso jiirka ay ka soo gurtay weeyaane bal aynu daawana markaasuu rasuulku amray inay awood muujiyaan saxaabadu oo inaanay daciifina awood ay leeyihiin ay wax iska celin karaan hadday dagaal noqoto inay muujiyaan buu rasuulku calayh salaatu wasalaam uu sidaa uu amray laakiin markii arrintaasi iminka ma markaad xajido ma kufaar baa kuusoo fadhida buuraha xaramka agtiisao ku daawanaysa dhoola tusaysa waa maya sidii ayaa cibaadadsi u socotay oo rasuulku markii dambe uu soo xajiyey iyadoo maki noqotayba daara islaam oo kufaar awood loo muujiya aanay jirinba kamuu tegin arrintii nooca ahayd marka waxaan leenahay tanna waa la mido iltifaatka xataa ujeeddadii inoo muuqatay ee laga laha hadday meesha ka baxdo in laga taga maaha jaak llahu khayr nacam wallahu aclam waxkama bilahi towfiq wsala allahu ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira hal yajuusu an yuqaala liumi rasuuli illaahi wa abiihi inahum kaanuu min alkaafiriin wax kaloo la odhanaya ayaan jirinba ala rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabbiyi hooyadii ma la odhanayaa kaafireyn bay ahaayeen oo kufri bay ku dhinteen nacam waxyaabaha taa tusinayaan waxaa ka mida rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi ilaahay waxaan weydiistay inaan hooyaday istikfaar aan u dalbo ilaahay waa iga diiday laakiin wuxuu u idmay inaan waxa weeyaan booqdo bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam abii wa abuuka fi nnaar buu ku yidhi ninkii weydiiyey ayna abi aabbahaymay ama xaggee buu galay waxaa la isweydiin karaa miyaanay ka mid ahayn ahlulfatraha dadkii rasuulkii horena aan gaadhin kan dambana aanu soo gaadhin miyaanu ilaahay odhan wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuula waxay dadka laga khasiisay haddee si gaara loo sheegay ayay ka mid yihiin ninka camr ibnu luxayi la odhan jiray iyo waalidu rasuuli illaahi iyo ninkaa rasuulka yidhi ayna abi aabbihi iyo laa shaka inaanay soo gaadheen inay soo gaadheen diintii nebi ibraahim wax ka mid a oo waxa weeyaan dad xunafaahi ay joogeen hal yajuusu alhajru can aqaaribi ida kaanuu laa yusaluuna yartakibuuna almacaasi may banaanta inaan gooyo qaraabadaydu daanay tukanaayno macaasida ay samaynayaan macnaa hajrigu kolley laba ujeedo ayaa hajriga ama goynta qof la gooyo la cunaqabateeyo shareecadu ay ka leedahay hajrigu wuxuu uqaybsamaa hajri wiqaa'iya qofku isagu uu isku ilaalinayo oo cid kasta oo isleeyahy diintaaday kaa fasahaadin doontaa kalmubtadica oo kale se mubtadicada uu ka fogaanayo dhegaysigooda iyo la fadhiisigooda iyo uu iskaga durkayo isagoo diintiisa waxa weeyaan ilaashanaya wakadalika dadka ahlulmacaasiga de walihaadaaba jaliisu suuga lala fadhiistaha xun iyo saaxiibka xun in laga dheeraado shareecadu ay farto marka ka hajri wiqaa'iya baa la idhaha waa kahortagoo qofku diintiisu ku ilaashanaya ka labaadna waa hajri taadiibiyoo qofkan xumaanta ama khalada ku dhex jiraa lagu edbinayaa si uu khaladka uga soo noqdo marka dadka aada sheegtay haddaad diintaada uga baqayso inay kaa fasahaadiyaan diintaada ayaa raasamaalkaagiyo waa inaad ilaashato aad aada la baxsato haddii kalese oad uga jeeddo inaad iyaga ku edbiso oo xumaanta inay ka tagaan aada doonayso goyntaadu waxay ku xidhan tahay hal yasluxu bihajrika iyaahum macnaa islaax aw salaax markaad goyso ma ku hagaagayaan mise way kaga sii darayaan haddaad sulda iyo dee awood ku leedahay oo isaa kaaga dambeeyaan oo goyntaada ay ku hagaagayaan go si ay u hagaagaan nacam sidii rasuulkuba calayh isalatu salaam uu ku sameeyey saxaabadii ka hadhay jihaadka sida kacab ibnu malik iyo saaxibaahu oo goyntu dee rasuulku sulta ayuu ku lahaa iyaga laftooduna dee iimaan bay lahaayeen ka celiya inay kaga sii daraan goyntaas walihaadaba waxay u tartay arrinta noocaasi oo aanay fitno kusii noqon haddiise goyntu ay fitno kusii noqonayso qofkii oo inaad goysiyo in kala ay isku midta xumaantina halkii ay kasii soconayso dhibaato kale un aad sii kordhisay oo laga yaabo tawadudka iyo taxabub inaad u muujiso aada soo dhoweyso o ta'liifisaa inay wax ka bedeli karto dee taxaaladooda wax ka bedelaysa inaad la timaado wey oo ah soo dhoweynta iyo u dabacsanaanta ma la odhan karaa eedaanka hore ee salaada jimcaha waa laga maarmay marka hore ayaanu mashruuc ahaynba sida anas ibnu malik uu warinaya fi saxiixayn salaada jumcaha waxaa loo edaami jiray waktigii rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo waktigii abubakar iyo waktigii cumarba aadaan qura ayaa salaada jumca loo edaami jiray waktigii cumaan cumaan baa ijtahad fi hadi masala nacam oo aadaankaasi hore soo kordhiyey cumaanna radia allahu canhu hada kaana ijtihaada minhu saxaabaduna kumay waafaqin sida ibnu cumar oo kale wakadalika waxa weeyaan cali bin abi aalib oo ka dambeeyey aadaankaasi waktigiisii ma aanu jirin waxaana masaladaas si fiican uga hadlay sheikhu اlalbani raximah اllahu tacaala kitaabkiisa la ihaahdo alajwibat الnaafica imaamu shaaficina fi kitaab اlum buu kaga hadlay oo waxaan jecelahay bu uhi aadaanku inuu mid quran noqdo jumca fi lum bay ku qorantay in maalinta jumcaha aadaanku mid qura uu noqdo ayaan jecelay kama kaana calى cahdi الnabiy alayh الsalaatu wasalaam sidii waktigii rasuulka uu ahaa hada qowl imaam shaafici xaafid ibnu xajar laftiisoo dee fuqahada iyo muxadisiinta shaaficiyada ka midi waa sheegay arrinta waxaanu sheegay waktigiisii ahlu الsuna fi اlmgrib fii bilaadi اlmgrib ahlu sunaha ku nool aadaan qura inay u eedaami jireen salaada jumca aadaankan markaa imika jira laa huwa muwaafiq liaadaani الnabiyi walaa huwa muwaafiq liaadaani cuثmaan kii nebigana ma waafaqsana kii cumaanna ma waafaqsano xataa kii cumaan waa khilaafsany ujeeddada kuma waafaqsano oo dee cumaan ujeeddadu waxay ahayd nacam in aadaankaa quri dadkii aanu gaadhahayn markii beledku uu ballaadhay laakiin iminka aadaan qura ayaa dadkii wada gaadhayay kayfiyadana kuma waafaqsana oo xagga waktiga wakti badan baa udhexeeyey labada aadaan fii cahdi cuhmaan meeshana kuma waafaqsano dee masaajidka dhexdiisa lagama eedaami jirin waktigii cuhmaan ee daar uu ku lahaa suuqa dhexdiisa ayaa dusheeda laga eedaami jiray marka aadaankii cuhmaan xataa kani weeyaan lama odhan karo oo wuu eedaamaya dabeetana waxaa labadii aadaanba udhaxaysa masaajido fara badan hadalkaa khaiibku odhanaya asalaamu calaykum baa udhexeeya maxay ta markaa ujeedada laga leeyay ish ilfaa'ida laa huwa aadaanu nabiy alayh salaatu wasalaam walaa huwa aadaanu cuhmaan walxamdu lilah in sunat اlaadaani اlwaaxid ay nooleeyeen ahlu suna fi hada alcasr oo masaajidooda aadaan waaxida laga eedaamo nacam fi hada اlbalad wa fii gayrihi mila اlymn haddii la dhaha sooka rasuulku uhi facalaykum bisunati wa sunati اkhulafaaء الraashidiin almahdiyiin dee ma ficilka cuhmaan baa sunat اkhulafaaah mise ka abubakar iyo ka cumar iyo ka cali hadday iskhilaafaan ka waran marka cuhmaan baa xadiidka lagu dabaqaya mise ka saddexdaa khaliifa ay ku tegeen oo aadaan qura in salaada jumce waxa weeyaan loo eedaamo sideedabana sunat اkhulafaa araashidiin marka rasuulku uu leeyahay sunno mustaqila ma aho ta nebiga ka madax banaan waxaana taa u daliila rasuulku wuxu uhi caduu calayhaa hal damiir buu ka dhexaysiiyey sunadiis iyo sunat اkhulafaa ila hadday laba sunno kale yihin wuxuu odhan lahaa caduu calayhimaa labadoodaba gowska ku qaniina wuu odhan lahaa marka idaa khaalafat sunatu waxa weeyaan alkhulafaa mid ka midii hadduu khilaafo ama qaar ka midii sunadii rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa loo cudur daaraya laakiin laa tutraku sunat الnabiyi calayh الsalaatu wasalaam liijtihaadi axadi min aلصaxaaba walihaada ba sheekh ibn cuthaymiin masaladaasoo kale aada buu ugu dheeraadaa waa difaacaa aadaankaas daliilka u badan uu ku difaacaana waa xadiidka facalaykum bisunati wa sunati اkhulafaa alraashidiin kitaabkiisa sharxulmumtica marka anoo akriyayo kitaabka kitaabu ljinaayaat ayaa meel ka mida kolley kitaabka dushiisaan ku calaamidiyey aan ku tacliiqiye waxaa soo maraya sheekh ibnu cuthaymiin ahar laga soo wariyey cumar ibn khadaab oo khilaafsan xadiid rasuulka calayh salaatu wasalaam ka soo arooray markaase hadalka aynu leenahay buu odhanaya sunat اkhulafaa waxaa la qaadanaya ma lam tukhaalif sunata rasuuli illah markaasaan xusuustay tan cuhmaan ee sheekhu u deliishanayey waxa weeyaan facalaykum bisunati wa sunati اkhulafaa alraashidiin marka calaa kuli xaal aadaan qura in la eedaamo weeye maarankaana aad tidhi waa laga maarmay ma la odhan karaa ha kii cuhmaan uu ku ijtihaaday marka horeba rasuulku ma jidayne iminka waa laga maarmay waa la odhan karaa ما هذه الورقة الكبيرة هذه كبيرة warqadii warqadda weli maynan ka liixin ya waxaan filaya inay tahay warqadii walaan akriyo walaalaha muslimiinta ahow sii gudbiya walaalayaasha muslimiinta ahow warqadan waxay ka timi sacuudi arabiya waxaanay u socotaa dadka islaamka ah oo ragga iyo dumarkaba ah sheekh axmed daad oo ahaa ilaaliyaha qabriga nebiga waxaa lagaa yidhi nin baa nin ku qabsaday baa la yidhi wan wuxuu ku qabsaday neef adhi ah markaasuu yidhi nacam aniga ayaa le wankan war ma lihide maad iska dayn maya aniga ayaa le waa wankaygii intuu badhidii kor u qabtay uhi waa lax baa lagaa yidhi wanba maahaba wan baa doondoonaysaa marka waxaa lagaa yihi qabriga nebiga cid ilaalisaan jirinba iyo cid ilaalin jirtay toore marka calaa kulli xaal qisadani waa qiso macruuf oo warqadana sanadkiiba mar baa la faafiyaa dadkana waa lagu imtixaamay diintii ilaahay dadku faafin maayaan iyo sunadii rasuulka iyo axaadiistii fadaaisha badan ay ku soo aroortay iyo acmaasha jannada lagu helaya khuraafaadkaasunbay faafinayaan sababta mayaad garanaysaan sababta waxa weeye waxaa loogu sheegay masaalix adduunyo haddii la odhan laha jannaa lagu gelaya may faafiyeen laakiin masaalix adduunyaa loo sheegay qofka saa yaale shaqada laga eri maayo hebel baa warqadan faafi waayo kabarhkiisa ku ilaabo shaqadii baa laga eriyey kan waxnaa ku dhacay markaa dadku waa adduunye doon iyo dhibaato adduunye ayay ka cararayaan marka warqadani asal male waana iftiraac iyo kadib waa mawduuc nacam haddii xataa ay dhici lahayd inuu sheekhaasi sidaa ku riyoodayna dee riyada axkaam lagama qaato aru'ya laa yu'khadu minha axkaam wax axkaama riyada lagama qaato sideedaba laa axkaam walaa fadaa'il waxba lagama qaato culimaduna waa caddeeyeen warqadan inay tahay warqad makduuba sida sheekh ibnu baaz oo kale raximah llahu tacala risaala ayuu ku leeyahy wakadalika xadara minha sheekh fawzan katiir min ahli اlcilm oo weliba culamaa waxa weyaan sacuudiya kamida waxyaabaha ku jira ayaaba wadciga waxyaabaha lagu garta waxaa kamid a alwadc shaygu inuu mawduuc yahay xadiidku inuu mawduuc yahay waxyaabaha lagu garta waxaa kamid a culimadu arrin yaroo iska fudud in fadli weyn loo sheego sida xadiidkii odhanayay man sallaa rakcatay duxa kaana lahu ajru sabciina nebi ninka labada ragcadoodee duxada tukadaa wuxuu helaa ajarka toddobaatan nebi inuu mawduuc yahay culimadu waxay u deliishadeen bal labada ragcadood salaatu duxa oo sunna ayuu qofku toddobaatan nebi ajarkoodu ku helaya maa yumkin hada wax suurtagala maaha bal nebi qura ajarkii ayaanu ku heli karin oo nubuwada waxa weyaan ajarkeeda iyo fadiliya darajada lagu gaadhaa waa mid aada iyo aada u weyn weeyaan markaa tanna waa sidaas oo kale oo waxyaabo warqadan yar waxa ku qoranaba dee waxaa iska taafiha uu yahay odhanaya waxaasaa lagu helayaa tanaa lagu helayaa oo ay fadaail waaweyn u sheeg